Voice of America. VOA.
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban iyo hereerka efemyada magaalooyinka geeska africa qaarkood
xaweysin wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa fiidnimo talaada bisha mayna waa labiyo toban sanadka laba kun iyo shan iyo tobanka idaacadda caweysnimona waxaad ku maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga oo ay si wada jir idinku soo gudbinayaan anigoo ah maxamed cabdi iyo ismaaciil xuseen farjo
macnaha ee dadkayga soomaaliyeed nooc kasta ay yihiin wayna jecel yihiin qabiil laigu cunsuriyey qofkii malaha isqariya dee aniga naagma dhibaanaan ahaan dhahaa waa laigu jecel yahay qabiilkayga magacayga anigu fanaanadu iigu qoran yahay soomaaloo dhan baana iigu jecel malaha dadka la cunsuriyeeye waxa weeyaan umalaynaya dadka isqariya oo qolooyinka kala sheegta taasi waxay ahayd fanaanada soomaaliyeed maryan mur maryan mursal ciise oo ka qayb ah barnaamij ku saabsan dhalinyarada iyo haybsooca qodobada kale barnaamijka caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mida warbixinno kala duwan oo ka hadlaya isla dhallinyarada iyo haybsooca iyo weliba qayb aan ugu magac darnay maxaa maskaxdaada ka guuxaya aan ku eegayno dhalinyarada iyo wixii maskaxdooda ku jira marka horese warkii dunida haweysin wanaagsan mar kale dhegaystayaal waxaad degaysanaysaan barnaamijkii waa go'aankaaga ee dhallinyarada oo idinkaga imanaya idaacadda v o a ee magaalada washington dhallinyarada beelaha waa xayb sooca ee ku nool magaalada boosaaso ee puntland ayaa kaalin ka ciyaara sidii ay dhaqankaasi u jebin lahaayeen hase yeeshee waxay sheegeen inay jiraan caqabadaad adag oo dadaal dheer u baahan warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa boosaaso ka soo dirtay wariyaha v o da faaduma yaasiin jaamac waxaan qarsoonayn in taariikhda ay soo mareen dhalinyaro badan oo isku dayey inay jebiyaan gidaarka la hordhigay qaybo ka mid ah bulshada soomaaliyeed hase yeeshee dadaalkaasi ma noqon mid miro badan dhalah iyadoo aysan weli meesha ka bixin inay jiraan dhalinyaro badan oo ku hamiyaya inay dumiyaan xayndaabkaas waxaase ka xoog badan cabsi ay ka qabaan in iyaga la faquuqo oo dhibaato loo geysto iyagoo tusaale u soo qaata hagardaamooyinkii loo geystay dhalinyaro isku dayey inay haybsooca ka hor yimaadaan kuwaasoo kuwa saaxiibo qaraabo iyo inay kala fogaadaan waalidkii dhalay magacayga waxa la yidhaha faarax maxamuud waxaana gudoomiyaha dhalinyarada gobolka bari aad baa umahadsan tahay faadumo haddaan ka hadlo barnaamijka haybsooc waxa loo yaqaan dadka laga tira badan yahay waxaan u arkaa inuu yahay total wax khaldan diintana meel kagama jiro laakiin waxaa jirta in weli jirto haybsooc uu jiro dadkii waxa weye kala sarrayn ay jirto kala sarrayntaasna wax shara ku baraysan maa waxaas wax waa dhaqanka uu keenay haddaanu nahay anagu dhalinyarada waxaan aaminsanahay in haybsoocaas uu naga madax bannaan yahay uunu dadku ku harsan yahay waa dhaqan ma jiiri ka dhaayo ma awoodaa inaad arrintaas adigu aad ka bilowdo inaad baabi'iso
waa isku dayin haddaan leyn inaan baabi'ino laakiin waxaa caqabad weyn haysta dhaqankiiyo dadkii awoona aaminsan tusaale ahaan markaan gabar jeclaado waxaa dhacaysa reerka inay fuqwaan oo la yidhahdo dhalinyarada caydo oo saaxadda laga saaro oo aniyay ka mid noqdo marka dhibaato waxaa jirta cabsi aan ka cabsanayo haddaan iyay waxa weye dhex galo in aanan ka mid noqdo mid marka waxa weeye in si wadajira lagu wada shaqeeyo dadkuna waa isku mid sagaal bilood baa lagu wada dhashay ilaahayna waa simay dadku waa kala sariyaan ma dhihin waqti badan la geliyo bulshada la fisx geliyo intaasna kasoo kowila waa maadsanta waxaa muuqata in arrinka haybsoocu uu noqday mid sida mareegta ugu wareegsan bulshada waxaana jira dhalinyaro dareensan in haybsoocu uu yahay mid aan meelna salka ku hayn hase ahaatee waxaa ka xoog badan dhaqanka ku xeeran oo ciddii jebisa ay halis u tahay inay si toosa qoyskooda uga dhex baxdo haddaba maxaa dhallinyaradani ay go'aansadeen bal aan wada dhegaysanno qaar ka mid ah dhallinyaradan oo aan kula kulmay magaalada boosaaso magacaygu waa axmed bashiir axmed axmed ma ardaydaa ka mid tahay ardada jaamacadda bariga afrika waa gartay dhallinyar ahaan anagu waxaan aaminsan nahay in ay dadku isku mid yihiin aysan lahayn cid lahayb sooco cid gaar maxaan kuraa loo takooro laakiin waxaan isleeyahay doorkaasi waa waxa ka qayb qaata ama caawiya ama aaminsanba dadka waaweyn ama wixii dhaqankii hore iyo wixii soo jireenka ama wixii layska dhaxla sheekooyinka iyo waxa wixii lamid bal isdhexgalka iyo saa isu dhexgashaan dhallinyaradaas markaad saaxiibo iyo bal sidee baad isugu dhex milantaa xagga suuqa waxaan isleeyahay ama dhallinyarada dhexdeeda way iska caadi way iska caadi waxba male wax maaragtaay wax taara ka gaaro ku dhegani ma jirto laakiin dee boqobgoodii shaqada iyo maaragtay markii laga hadlayo bosishanada noocaas laga hadlo waxaa moodaa in qofkii si gaaran uu takooran yahay dhinaca guurka oo kale marka maxaad is leedahay haddii hawlahaas aad ku talaabsatay caqabad baa kaala kulmi lahayd
guurka maya waaba la cayriyaa qofka mar haddii eh, tusaale ahaan gabar iyadoo aada u qurux badan gabdhaha ugu qurux badan hadday qolyahaas noqoto marginaliska noqoto waxaa la leeyahay xataa deegaanka in laga cayriyo marka dambe duur durarkiisa au dego bay noqonaysa marka dee intaa duur degi lahayd magaaladaada inaad degto xabad inaad eertaa iska doon doonatid بسم الله الرحمن الرحيم أنا مقعي حسن علي عمر و- قولوا الحق ولو كان مرا ه- هذا الحق أشياء هذا دعرتها وهك قرار هذا فهذا ما يدك غلط بك أميسين جورك كف باليرا جورك كف وح دين تواشكت كف وحليرا دتك هذا دبقة هوس كترسنت دتك دبقة هوس وينات جورستا دبقة ده حد كترسنت دبقة دحين وينات جورسا دبقة سر معنا وهنتيلياش دتك معنا قفك إنه قفك هذا أدقو أن حماري هذا جور غير في عنك أو ب- ب- dad hanti haysta dad guursato dhibaato kaala kulmaysa dadku waxay u qaateen tii ay dhayd kufka waxay u qaateen reer hebel waa waa nibgaani yaan la guursan reer hebel qolo hebel bay kasoo jeeda guursan saasaa loo fasir saas ma macnaheedu waxaa weeye hadhow gabar meel sare ku kortay ha guursan oo mataqaana adana yaan hadda karkaar ku wadaaran arrintu waa sidaa marka sida loo fasiray ma anigu saas aamin faadma qofku markuu asiga wax fiican sheego inuu naftiis ka bilaabo aniga waxaan diyaar u ah inaan nafteyda marka hore aan ka bilaabo maxaa yeelay xaq waa in adiga gurigaada ka bilawda tan kale soomaalida waxay tidhaahdaa oo ay ku kaftantaa waxaa la yidhahda markaa waxaa samaynaysa in adiga aad iska bilawda naftaada inkastoo haybsoocu uusan ka fogeyn dhinaca dhaqanka haddana aqoon-yahanada qaar ayaa aaminsan in haybsooca lagu soo afjari karo in la hormariyo dhinaca aqoonta bulshada iyo dhaqaalaha magacayga saddexaa waxaa la injineer saliid maxamed fara badan bal arinta haybsooc oo kale dadku waxay ku eedeeyaan dadka waaweyn inay weli aaminsan yihiin dhallinyaradu waxay leeyihiin dadka waaweyn wixii lixdan sano ka weyn in arrintaan ay aada ugu adag yihiin arrinta noocaas horta waxaan ku horta waxan waa wax dhaqan oo soo jireen ah waxa soo jireenka ahna laguma suulin karo da- waqti waqti iyo sanado iyo guyaal midna laguma suulin maxaa dowladii hore oo ka caanka ahayd xataa way isku dayday inay arrintaa ka gudubto qabyaalada baabiiso haybsooca baabiiso waa u suurageli weye waxaan waa wax soo jireena oo muddo jiray waxyaabaha diintuna way ka hadashaay wax- wax- waxyaabaha ah wajadna abaana ah waxyaabaha ahi mid aada uma suulaan laakiin waxaa lagaga gudbi karaa in arrinta nolosha iyo dhaqaalaha iyo waxbarashada in la hormariyo baa lagaga gudbi karaa arrimaha noocaas oo waqti la siiyo oo wax loo diyaariyo muuse axmed muuse ayaa v o a u sheegay inuu marar badan isku dayey inuu arinka haybsooca wax badan ka bedelo hase ahaatee dadka soomaaliyeed ayuu ku tilmaamay inay yihiin kuwo aan waxba laga dhaadhicin karin isagoo si gaara farta ugu fiiqay dhinaca dhaqanka dhaqan sida loogu gudbi karo ummadda caalamka wadamada ay soo mareen iyo historical marka la eego waxay noqonaysaa in la exam gareeyo oo la tixraaco wadamadii inala midka ahaa oo barnaamijkan soo maray maraykanka oo kale way soo martay midab soocaasi Een, laakiin anigu waan ka duwanahay xoogaa wax moodaa in soomaalida wax lagu tiriyaa dadka dhagaha adag oo aan horay wax u gelin Een, marka insha allahu inagoo diin la kaashtanayna la kaashtanayna een, human rightska iyo caalamka een, principlada laga soo saaray ayaan la kaashan karnaa oo wax ka bedeli karnaa waa jecesha miya hawsa in wax ka qabsoomaan insha allah waa jecelnahay ummaddu haddeer waa horumaraysaa sidii hore ahaan jirtay een, burburkii iyo burburka kahorba hadda isbedel weyn baa jira.
waa gartay muuse bal ka waran haddaad naftaada ka bilowdo oo wax kastoo kugu yimaada aad maaragtay eh, ka dhaga adeegto ka waran ma taasi dhib weeye ummadeenna waxa weye wax halka ina gaarsiiyey maanta oo dowlad la'aanta ina dhigay waa dhaga adag weeye Ee, barofesoorada caalam barofesoorada caalamka oo in badan wax ka qoray ayaa waxay ku tilmaameen dad dhaga adag oo society aad u adag oo dhagahoodu adag yihiin oon wixii loo diro feedback naga keenayn aan practice u bedelan wax aniga hadda ka hor waa waa u tafaxaytay oo waa qoraalna waa u sameeyey ficil ahaanna wax waa u sameeyey insha allah haddeerna waxaan rabnaa gruub dhalinyaro ah oo barnaamijka uu ka qayb qaata oo iyagu isu xilqaama insha allah kana mira dhaliyana noqono baan rajaynaynaa oo kana bilowno anagu naftayada haybsoocu waa arrin aan wanaagsanayn oo qarniyo soo jiray kaasoo jiilba jiil u gudbiyey haddana ma jirto cid si dhab ah u sheegi karta sida uu ku yimid iyo xilliga uu bilowday waana arrin walaac ku ah qaybo badan oo ka mid ah bulshada soomaaliyeed oo arrinkan lagu calaamadiyey faadme yaasin jaamac c o a boosaaso aad bay faadumo mahadsantahay haatanna dhadhaab haybsoocu waa mid wejiyo badan leh meelaha la isku haybsoocana waxaa ka mid ah shaqada guurka iyo helidda fursadaha nolosha wariyaha v o a dhadhaab aadan xasan tarax ayaa waraysi la yeeshay yuusuf siraad sikat oo ah nin dhallinyaro ah xaalad adagina ay ka qabsatay dhinaca guurka waxaan ka mid ahay dhallinyarada ku nool xerada qaxootiga ifo waxaa halkan aan joognaa muddo labaatan iyo afar sano gabar ayaa jecelna dhex maray gabadhi waxaa naga dhexaysay sheeko laba sanaa naga dhexaysay kadib waan doonay reerkooda ayaan aaday maamada hooyadood iyo aabaheed way ii diideen anigoo ay xaqirayaan oo ay leeyihiin maad- maxaa tahay saaxa waxaas iyo waxaas kadib gabadhii aniga waxaan go'aansanay inaan labadeena isla roorno soomaaliya isla aadno kadib soomaaliya aan isla aadnay waan kasoo laabanay waxaad noo sheegtay inaad gabadhii doontay oo reerkoodii u tagtay reerka maxay kugu dhaheen bal noo faahfaahi gabadha waxay dhaheen kaba soo qaad uma qalantid oo kale yacni waxa meesh- meeshaas oo kale ayaa ka dhalatay waxyaaba oo aan loo joogin oo yacni ficil oo aniga taa ficil xun ayay i badeen waxba ay dhaheen oo aan la sheegi karin oo ay- waxay dhaheen yacni reerkaas reerkaas gabadheen oo kale uma qalmo hadda waxaad noo sheegtay in ay ku diideen sababo ay u anaynayaan qabiilka aad kasoo jeeday isleeyihiin eh, waa nin aanan u qamin dhanka qabiil lahaanta naas leedahay haa wax kale ma oho waa wax qabiil dabada ku leh because soomaali haddaan nahay anaga wax kale ma aaminsan gabadhan ayaga waxay rabeen in nin ciddooda oo kale ama wax kale ay ku darsadaan doonista anigaan soo doonaya taaraalka ma ahayn bal hadda adiga tilmaan naga siiya ruux noocee tahay marka sababta isleedahay marka laga soo reebo qabiilkan en, ma tahay eh, nin gabadhan dhaqan kara oo masruufan kara oo lixdiisa lixaad qabo bal adiga tilmaan iska sii noloshaada aniga meel aan la ahay ma laho waxaan ahay nin halkan wax ku bartay oo dugsi igu sare iyo wax walba ka bogay Ma- aniga hadda waan shaqeeyaa shaqadeeda shaqo ayaan ku jiraa heedaha ayaan u shaqeeyaa heedahaasaan falka ayaan u shaqeeyaa xogoo yar ayaan qaataa gabadha waan meelayn karaa nolol maalmeedkayga nolol maalmeedkeeda dharkeeda iyo wax walba waan kafaaro qaadi karaa wax walba aniga ayna isaaran yihiin maadaama wax walba aniga isaaran yihiin gabadhi laakiin waa la ii diiday reerkooda ayaa igu xumaadeen aan usoo laabano sheekadii idin dhexmartay adiga iyo gabadhii bilowgii hore sheekadiinii gabadha ma ogeyd in qabiilkaad adiga aad ka dhalatay maya ogeyd wax gabadhay ogeed ma laho ani ayada jeceyl leen dhex maray jeceylna waxa ma ogaado ani ayada sheeko leen wadaagnay wax qabiil iyo waxaasna ma ogaadin ma ogaanin markii dambe oo reerkoodaan imaade ayay reerkoodii ayaa wax tushuush bilaabeen hadal iyo qabiil iyo waxaas bilaabeen dabcan n gabadhii markii reerkii laguu diiday way ogaatay in qabiilkaad ka dhalatay eh, inaad tahay eh, qabiil soomaalida ay takooraan bal maxaa dareenteen oo bal maxaa dhacay markaa kadib ani ayada waxaan dareenay in yacni xagga hooyadeed iyo aabaheed yacni aan- ay ka xumaadeen in ani gabadhooda guursado markii dambe ani ayada go-aan ayaan gaarnay oo ah inaan soomaaliya isla aadno oo halkaas aan ani ayada kusoo isku aroosano soomaaliya aan aroos ku galno soomaaliya tagteen arooskiinii xaggaasuu ka dhacay iyadoo waalidkii gabadha aysan raalli ka ahayn kadib maxaa dhacay kadib waan soo laabanay arooskeenna markuu dhacay gabadhii aniga waan isku tagnay kadib waan soo laabanay gabadha reerka hooyadood iyo aabaheed ayay joogtaa ilaa hadda Eh, anigana hal cunug ayay ii haysaa hadda cunug ayay ii leedahay waxayna joogtaa reerka hooyadood iyo aabaheed maxay u joogtaa dhankii reerkii hooyadood maxaad adiga ay kula noolaan laadahay oo hadda meeshan aad joogto waa keliga aan arko maxay kula noolaan laadahay waxay iila noolaan lahaday waa dab ay ka dambeeyaan reerkooda reerkooda ay aniga ii diidan laakiin anayada waan is aragnaa kor waan iska aragnaa laakiin guriga hooyadeed iyo aabaheed ayay joogtaa hadda cunugina way haysaa shaksi ahaantaada n maxaa kugu dhacay wax jaraaxa ama wax dhibaato kusoo gaarta ma jirtaa aniga dhibaato saa'id saa'id u weyn ayaa soo gaartay maadaama aan aniga nolosheeda iyo nolosh nolol maalmeedkayga wax walba aan haysto nolosheedana aan rabo aniga ayadana aan rabno inaan hal gogol isla wadaagno hadda habeen iyo maalin islama joogno guriga hooyadeed iyo aabaheed ayay joogtaa korlen iska aragnaa hay iyo sida baan is sida baan laba qof oo yani mar walba ismutaysan karno mar walba isheli karaan yani manihin waxaad iga warantay markii aad gabadhan doonaysay inta aadan la bixin ka hor n in mataqaanaa booliska ay kaa soo dacweeyeen oo ilaa iyo heer maxkamadda aad la tagteen maxaa dhacay marka bal naga faahfaahin naga sii reerkoodii maxkamad iyo wax walbo ay muddo shan bilood lix bilood reerkooda ayaan isku daba dhegnin maxkamad ay igeeyeen waa i xireen haddana mar kale laba jeer saddex jeer waa i xireen ilaa hadda maxkamadda way socotaa cunuga gabadha way haastaa wax aniga ilaa hadda meel ii saaran malo waxba waaman la-ay waxbana faraha kuma hayo shaksi ahaantaada gabadhii waa lagu diiday sababa qabiilka aad kasoo jeeda loo aanaynayo n maxaa dareentay adiga sidee dareemaysa aniga hadda waxaan dareemayaa qof yacni waxba hadda haysanin oo kale eber ah wax haddaan haysta ma laho maadaama aniga hadda aan waxba gacanta ku hayn gabadhiina ay joogto reerka guriga hooyadeed iyo aabaheed oo la ii diiday oo haddana waxba aan gacanta ku hayninba marka ma aad iyo aad aad oga xun tahay in dhibaatada ay kugu dhacday n iyadoo lagu aanaynayo qabiilka aad kasoo jeeday aniga waxaa aad iyo aad ayaan uga xumahay in qabiil iyo waxaan loo joogin laisoo bandhigo maadaama marka horeba aniga aniga aniga wax jeceyl la dhahay aan ku socday qabiil wax la dhahay kuma soconin jeceyl leenoo dhexeeya aniga gabadha jeceylna indhama wala habo waxa ma arko waxbana ma aqlo ma aqlo warka saas leen ku socday aniga wax oo hadda wax aan gacanta ku haayana ma wala habo eber eber ayaan nahay marka maxaad kula talin lahayd waxaa jiro n lamaanayaal fara badan oo arrintan adiga ku qabsatay qabsan doonto n sababo jira awgood n maxaad kula talin lahayd kuwa hadda is rabo sifa aysan dhibaatada hadda adigu qabsato aysan aad ku qabsanin dadka aniga waxaan dhihi lahaa ummadda dhalinyaro hadda yacni dadka hadda israbo waxaan dhihi lahaa marka u hore waa inay yacni sheeke yeeshaan oo ay marka ugu hore aad barato waalidka gabadha reerkooda adiga reerkiina ee barto oo la isbarto labada dhinacba la isbarto sifa hadhowda markii laissoo doono oo laisku didin oo wax walba yacni la is dhaho waan ka meel wax yar- aniga wax walba hadda inaan sii meel dhigto balaan aa subis kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a ee dhadhaab xas aadan xasan tarax oo waraysanayay yuusuf siraad sigad oo ah nin dhalinyaro ah oo xaalad adagi ay ka qabsatay dhinaca guurka sandheere
Eh, ismaaciilow eh, dhinacii kaalmaha suugaanta ayaynu geli doonaa hase yeeshee waxaan dhegeystayaasha xusuusinayaa in haddii la idhahdo habeenka khamiista ay sidoo kale maqli doonaan warbixino kale iyaguna ka hadlaya dhallinyaradii haybsooca ee magaalooyinka soomaalida haatanna haddaan dhinacii kaalmaha suugaanta u leexdo waa heestii baarliin iyo fanaanka cabdiqaadir juba
heesasadina intaas kaga nimaadno halkaad nagala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a gaaran ahaan barnaamijkii waa go-aankaaga haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii maxaa maskaxdaada ka gooxaya ee dhalinyarada
walaal magacayga waa cabdiraxmaan cabdi iidow waxaan joogaa muqdisho waxaa madaxayga ka guuxayo in aan laba labada kun toban iyo lixda aan noqdo madaxweynaha soomaaliya si aan ubadka soomaaliyeed inta waxbarasho rabtana aan waxbarasho u abuuro inta shaqo oo wax dhamaystina aan shaqo u abuuro sidoo kale waxaa madaxayga ka guuxaya in aan abuuro xisbiyo si loogu gudbo loolanka siyaasadeed ee ku dhisan qabyaaladda
magacaygu waa yaxay soofe oo joogo kismaayo waxaa maskaxdayda ka guuxayso maadaama aan ahay nin dhalinyaro ah islamarkaana aan ahay weriye soomaaliyeed mar inaan arko soomaaliya oo nabad ah oo min raas cafeer ilaa raas kamboni aan ku socdaalo oo aan meesha aan rabo aan si nabad ah ugu socdaalo islamarkaana aan warbixino aan kasoo tebiyo aniga oo cabsi iyo welwel midna aan qabin waxaana tiiraanyo iyo murugo igu hayso dilka iyo xadgudubyada loo geysanayo wariyaasha soomaaliyeed waad mahadsantihiin bahda v o a
waxaa la yidhaha coronel ibrahim ismaaciil waxaan joogaa magaalada doobley ee gobolka jubbala hoose waxaa maskaxdayda ka guuxaya midnimo soomaaliyeed waxaa kaloo maskaxdayda ka guuxaysa dowlad soomaaliyeed oo sal ballaaran oo si rasmi ummadda soomaaliyeed u deeqda waxaa kaloo maskaxdayda ka guuxaysa in dhalinyarada soomaaliyeed ay taa horseed ka noqoto oo inta qoryaha wadataan ee qoryaha iska dhigaan inta dibadda dirtaan inta dibadda ka timaado ee dalka gudihiisa timaado ay ka shaqayso dalka la gaarsiiyo nabad iyo horumar sinaan iyo cadaalad waxaa kaloo maskaxdayda ka guuxaya in dhalinyarada soomaaliyeed kuwa dibadda jooga kuwa dalka joogaaba ay si buuxda uga wada shaqeeyaan sidii loo heli lahaa dowlad soomaaliyeed iyaguna uga noqon lahaayeen asxaabta siyaasadeed ee dalka madax taas oo ay xataa doorashooyinka inay kusoo baxaan isku dayaan waxaa maskaxdayda si buuxda uga guuxaysa in ragga soomaaliyeed ee qoryaha wataa qoryaha inta dhigaan ay nabad doonaan
kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mida dhegeystayaashada oo nala wadaagayay waxaa maskaxdooda ku jira mar kale aan dib ugu noqonno dhinacii kaalmaha sugaanta waa heestii laabta igu qabo iyo fanaanada xaawakiin
Thank you.
xawakiin haddaynu intaas kaga nimaadno haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada xubintii wicitaanka ee barnaamijka waa go-aankaaga oo ku saabsan warbixin gaar ah oo ay noo hayso sahre cabdi axmed oo ku saabsan haybsoca
heebsooca ama takoor lagu sameeyo dad gaara waa mid caqabada oo saameyn ku yeelata nolosha isdhexgalka iyo xuquuqda dad ay u leeyihiin inay helaan wixii ay ku lahaayeen bulshooyinka ay ku dhex nool yihiin aragtida faquuqa iyo godobta ay tirsanayaan beelahan soomaaliyeed waxay isaga dhexleen jiilba jiil waxa ayna soo jirta qarniyo si aan wax badan haddaba uga ogaano daafurka barnaamijkeennaan heebsooca waxa uu yahay iyo xanuunka uu leeyahay waxaa inoo sharaxaya cismaan daahir ducaale oo ah nin muddo aad u dheer waday halganka looga hortegayo waxyeelada heebsooca khadka telefoonka ee magaalada minneabolis ayuuna iigu warramay wallaahi sahray dhib badan ayuu ku hayaa maxaanku idhaahdaa wuxuu bedelay maxaanku idhaahdaa heebsoocu wixii ugu muhiimsanayd ee noloshu lahayd dadkan waxaa laga xayuubiyey karaamadii iyo sharaftii bini-aadanimo ee ilaahay siiyey xorriyaddii ay u dhasheen baa laga qaaday sidii dunyada ayaa loo qaybsaday sidii addoomaha ayaa loola dhaqmay dalka iyo dega dalka inay degaan ku iyo degmo ku yeeshaan ayaa waxaa laga dhigay dembi xukun iyo xil ay qabtaan baa xaaraan loo arkay xeer xurquun xidid xigaal ama xiriir wanaagsan oo ay bulshada kale la yeeshaan ayaa isagana xaaraan laga dhigay ruux kasta oo la daaweysta ama ka damqada xanuunka lagu hayo ayaa isaga laftiisa lala diiriyo dibadda loo saaray ilaa dareenka bulshadu noqday in loo arko sida cudurro jilaa ah oo bahalo dadcun ah haybsoocu wuxuu noqday dulmi aan inaba dembi looga bo looga boqo daarta aakhiro iyo ilaahay dartii midna aan looga baqaynin culimo iyo caamo door nindoor iyo daciif intuba daliil daliil la-aan ayay dowka dhigan jiritaanka heebsooca waxa ay la soo nooleed soomaalida tan iyo intii ay ummad ahaan soo dhaqmaysay xaaji muuse cabdi mire waa oday ku jira gugiisii sideetamaad wuxuuna ii sheegay in soomaalida oo aanan xitaa noqonin dowlad madax bannaan uu la soo noolaa heebsooca isagoo shakhsiyan ay u soo wajahday siduu ii sheegay inay jiraan dhacdooyin maankiisa aanan ka go'in tan iyo yaraantiisii oo ay ka mid tahay quursi awgeed in loogu diiday xuquuqdii uu ku lahaa inuu ka helo dowladihii ugu horreeyey soomaaliya soo mara isagoo ku xanuunsanaya xilligan gobolka searal washington ayuuna iiga warramay wixii uu u soo joogay ee godobta ah ee uu tirsanayo waxaa kaloona waxayleed baan ka soo qaaday wixii soomaali ka baxeeyey la ii diiday weliba mas-uulkii ugu sarreeyey oo igu yidhi halkaa ka baxay daartaas laguma laguma qancin karee waxaan u banaantaas su-uula ila dax madaxa laygu yidhi laysugu kaysadiyo saddex bisha iga fuushay madaragtay madaxa layga daqaniyo dii ka soo yaac aniga igu xanuun badnaydi taasay ahayd wixii soomaali ka dhaxeeyey adoog keli socda oo reerkaa keli ka socda yaa igu diiday xilligu goormuu ahaa wuxuu ahaa sanadkii wuxuu ahaa allahuma salli calaa maxamed lixdan iyo toddobadii kun iyo sagaal boqol lixdan iyo toddobadii hay hadda qof aan xasuusnahay aan leeyahay halkii waan isaga soo horbaxday ma jira iyadii kawdhe haye laakiin intaa ninkan aan koodin weli weligeed isma lahay nin mas-uul soomaaliya intaa baryaysaa nimanka halkaa agtayda fadhiyeen codaamadihii madaxa iska wada saaray ay dhamaysanayey hadda taa ka waran maxay niso reer ahaan waxa iga boorsay ma ahayn ka hadalka heebsooca maadaama uu muddo aad u dheer soo jiitamayay garowshiyo badanna aysan ka bixinin bulshada laga tabanayo amaba inay burburiyaan caadadan takoorka ah haddaba ma jiraan isxilqaam iyo yool kale oo ay hiigsanayaan si ay uga hortagaan dhacdooyinkan dadka u dooda ka hortaga arrimaha heebsooca khadka telefoonka ee magaalada minneabolis mar kale ayaan su-aashaasi waxa aan ku weydiiyey cismaan ducaale oo ah nin aqoon-yahana una doodo xuquuqda dadka la heebsooco sahray waxaan isku daynaa oo aan keenay oo aan conference ku keenay markii ugu dambeeyey haddaan bishii hore soo soo koobo conference call ilaa shan kun oo qof ay dhegaysanayeen salaadiin fara badan oo soomaalida ka mid ah oo qaybo badan ka yimi koonfur iyo waqooyi iyo bariya galbeed maba inaan dhulka soomaalida degsan waayo waxaan deegaanka o dhan wuu ka jiraa ujeedadeeduna waxa weeye waxaani maadaama ay dhaqan ku salaysan yihiin halkuna aakhirataanka wuxuu noqon doonaa in qabaa'ilkani inta ay isu yimaadaan waxaan oday dhaqameed baa jideeyey isagoo maana tirtiri karo baadiin kara haddii aan saare kusoo qado dadka kani waa dad soomaaliyeed waxaa jira qaar badan oo la garanayo maalintay qabaa'ilkoodii ka baxeen oo sidaa soomaalida u abtirsanaysa oo abtirsanayaan oo ama reerkoodii ka talooban ama la deeriyey ama ama ama ama goonida laga dhigay oo ciddoodiina og tahay laakiin dhibta jirtaa waxa weeye aniga ka aragti ahaan ciddoodii iyagoo og inay qabiilka ay yihiin iyo cidda ay yihiin iyo meesha lagu xiriyo xanuunka badan ay haysta inay haddana iyagala toogta baqayaan dadkaas hadday ku soo noqdaan oo iyaga soo dhex galaan in iyaga laftoodaba la dayno iyaga laftooda lagu daro dadka kan sababtaa waxay dadkan meesha la gaartaa waxay tahay meel aad iyo aad u fog marka wax ujeedada ugu weyn aan doonayno oo aan soomaali nin kastoo aqoon leh nin kastoo madaxa nin kastoo mas-uula nin kastoo adduun ilahay xoolo siiyey aanu ka doonaynaa waxay tahay war dagaalkaasi waa dagaal u baahan in ilaahay loo galo waa dagaal aan doonayno dad inaan u helno ciidan maxaanu ciidanka u doonaynaa in inta wax la isweydiiyo dadkan horta marka la isweydiiyo taariikhdooda labaar dadkana waayo dadkana soomaali ma yihiin haddii lagu qanciyo soomaali ma yihiin in siday bulshada ugu soo noqon lahayen xaqooda ugu heli lahaayeen laga shaqeeyo waxaan isku daynaa cid kastoo awood lo aan filayno waryaa nagu nagu kaalmayn kara inaan shurweyne qabano waryaa qarash ka qayb qaadan kara waryaa aqoon nagu siyaadin kara odayaasha waxaan u ururinaynaayo in badan aan u urursanay oo tala badan aanu ka siinay waxaan idinkaas radhig u ah idinkaana jideeyey see looga bixi kara gacad ma ka geysan kartaan annagaa dagaalka maanta wadne alxamdulilahi rabbilcaalamiin in badan baan waxaan ka haynaa haa iyo guddoon waxaase igula yaab badnaa sahray salaadiin badan oo ilaa dhowr iyo labaatana oo qabaa'ilka ugu waaweyn soomaalida sheegtayna waaweyn yihiin ayaa ayaa ku jira laynka qolada tan reer jabuuti ama qoladan ciisahab haddii anaba ku dhufto suldaan ka mid ayaa la soo geliyay laynka waxaan umaynaya waa dadka aan saldamadooda weli fafakhmaynaya oo iyagu weli saldano hal suldaan keliya ku egay maan umaynaya marka markay badatay sul annaga waxaana degaankaanaga waa ku yar yihiin buuri laakiin haddii aad doonaysaan in xal loo helo oo arrin dawadeeda la helo annagaa gogoshay dhigayna diyaar ma u yihiin salaadiinta soomaalida ay kasoo qayb galaan rajo fiican bayna gelisay arrintaasi waxaan u baahanay cid u gunta oo arrintaasi waa arrin u baahan ficil hadal waxba ma taraayo heebsoocu waxa uu dadkan ka moosay kaalintii ay bulshada kaga jireen xagga shaqooyinka meelaha qaarkood waxaana jira shaqooyin si gaara iyaga loogu yaqaan oo loogu tago oo aysan dadka kala qaban ama ay u arkaan meel ka dhac haddii ay iyagu sameeyaan somalilan waxa ay leeyihiin dadka la heebsooco shaqooyin aysan dadka kala qaban jiilna jiil uu ka dhexlo shaqooyinkaasi waxaa ka mid a timajarayaasha tumista biraha iyo samaynta kabaha haatanna waxa ay leeyihiin timajarayaashaasi urur u gaara oo iyaga mideeya deeq daahir faarax waa guddoomiyaha ururkaasi ra-iislayaasha magaalada hargeysa waxa uuna ka hadlayaa waxa ku sababay abuuritaanka midowgan inay sameeyaan dad badan oo ka tirsan dadkan xirsadan gaarka u leh dhaqanka u lehi inay waxa weeyaan xirsadoodii ayna hora horumar balaadhan inayna ku jirin inta badan taas oo waxa weeyaan ay ugu wacan tahay taas waxa weya ayna helin gargaarka qaramada midoobey oo kale oo horumar waxa la yidhahda ayna jirin dhinacyada caafimaadka ha noqoto dhinacyada waxbarashada ha noqoto taas oo waxa weeyaan markii hore waxaa jiri jiray ra-iislayaal yar oo kooban waxayna kasoo bilowdeen ra-iislayaashani ilaa kun sagaal boqol koob iyo afartankii ayay bilowdeen taas oo waxa weeyaan dawladda ingiriiska ee berigaa jirtay bayoratiga ay siisay ra-iislayaasha sidii balada u kubcin lahayd dhaqaalahooda iyo waxa weeye waxqabashadooda shan iyo labaatan ra-iis ayay ka samaystay caasimada hargeysa taasoo waxa weeyaan ay u aragtay inay xirfadan ay tahay mid lafa dhabar bulshadan u ah iyo bulshada ushaqaynaysa intaba kabacdi imika waxaa soo bilowday waxa weeyaan dad doonaya inay xirfadan ay kala baxaan dadkii muwaadiniinta ahayd shaqooyinkan ay leeyihiin oo dad ijaanib ah oo wadanka haatan kusoo qulqulay taasoo waxa weeyaan ay kala kulmeen dadkani dhibaatooyin badan oo dhaqaalahoogii burbur ay waxa weya ay galeen dawlad walba waxay eegtaa kobaca dhaqaale iyo dadka oo xirfadan lehi iyo dadka waxa weya wixii laga heli lahaa ina ay sare ay u qaado taasoo waxa weeyaan ayna jirin wax dawladda xaggeeda xitaa wax bayority list waxa weya ay siinaysa ra-iislayaashan amba xirfadlayaasha sida kaboolayaasha sida tumaalada oo kale inayna waxa weya waxba ayna ka siinin horumarkooga haba yaraatee beelahan oo wax ka dega dhammaanba dhulka soomaalida ka sokow caqabadaha xagga isdhexgalka bulshada iyo guurka oo aysan ula sinayn dadka kale ee kasoo jeeda beelaha iyaga dulma ee soomaalida ah ayaa haddana si taasi la mida siyaasadda ay ka mid tahay meelaha ay ka sheeganayaan in lagu xaqiray xuquuqdooda cabdiraxmaan colaad sandheere waa guddoomiyaha beelaha la heebsooco ee dalka norway waxa uu badi ka hadlaa arrimaha siyaasadda waxaan khadka telefoonka ee dalkaasi isna ku weydiiyey kaalinta siyaasadda soomaalida ay ka helaan su-aasha ay weydiisay waa su-aal qalbigayga muddo badan ka guuxaysay oo golo walba oo aan soomaalida aan shir ka qayb galana aan ka hadlo dadkan dulman soomaalidu waxay yidhahdaan beelaha la haybsoocay ama beelaha laga tirada badan yahay cid naga tira badan ma jirto oo cidna tirisa ma jirto cidna hayb socdayna ma jirto cid walba hayb bay leedahay waa beelaha dulman aniga sidaan u dhigayo beelahan dulman dhibaatada ay dhinaca siyaasadda ku qabaan waxaa weeye saaxaddii siyaasadda oo dhan oo soomaaliya from somaliland ileen koonfurta ayaa laga saaray su-aashaas dan saas kaaga jawaaba markaad eegto laakiin golaha wasiirada qaar kamida oo lagu soo daro xildhibaanada oo xubno ay ku leeyihiin kasokow habka man- maamul goboleedyada oo aanan hubin in badan oo kamida laakiin markaad eegto dowladda dhexe soo kuraas iyo codod kuma laha ha way ku leeyihiin kuraas iyo codod laakiin su-aasha waxaa weeye kuraasi ay ku leeyihiin maxay tahay dowladda dhexe ama dowladaha dowlad goboleedyada soomaalida Eh, maadaama soomaaliya ay noqotay dowlad federaala dowladaha dowladda dhexe iyo dowladaha federaalka oo hoos yimaada En, ma wax ay ku tashteen oo ay go-aan ku gaareen oo baarlamaanka ay soo mariyeen ba in ay qolo walba ay noogu maca noo- noogu magacaabayaan golaha wasiirada En, wasaaradaha waa badan yihiin maxaana dul saaray wasaaradda haweenka maxaana dul saaray muqdisho oo kale haddii la yidhaahdo soomaaliya oo kale dowladda dhexe En, sidii dowladdan dhexe ay u dhalatay waxaa noo soo maray laba wasiir oo buuxa ayaa noo soo maray labada wasiirba hal kursi ayay isku bedeleen haddaan ka hadlo dhinaca puntland laba wasiir ku-xigeen ayaa noo soo maray sidii dowladdii farool ay u dhalatay ilaa dowladda cabdiweli gaas labadana labada wasiir ku-xigeenna waxaa loo magacaabay ama la fariisiyey hal kursi oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda haweenka mana laga mamnuucay maxaa noo diiday wasaaradaha caadiga ah waxaan qiyaasayaa marka waa yasmo weli meesha ku jirta oo aan dhammaanin doorka ay ka ciyaaraan wacyigelinta iyo ka hortegista arrinkan abwaano badan ayaa waxay uga hadleen suugaan dhexalgala waana mid muuqata inkastoo aanan looga gudbin dhibaatadii oo ay weli taagan tahay cusmaan ducaale wuxuu mar kale noo marinayaa mid ka mid a gabayada uu ka curiyay waxqabadka dadkan ay leeyihiin iyo sida loo dhibaateynayo saray maanto aanu bixilaaa hadduu dayn kugu raabiyo diyada waa la baxsan dulku neeflaha aadni qofka uu derejeeyo derbiya taalla xasuusa daabaday u dhisaan waa daryaal qofka keena wax wax dadkiisu aayo inana waa dad ciyaable ruuxaasaynu duraa dhammaanteen ka didnaa dhaqankeena iyo diinta kuwa aan dir wadaagno birta duban xadiidka nimankii dildilaacshay mididaa budimo hubka la iska difaaciyay ka sameeye dugaan isku doobaca weel kuwii daabaca keenay intii andun xariir iyo dawaar aan la oqoonin mara duudka la seeray dawaan aan laqonin kuwii daabaca keenay dareyskii dhuug ahaa iyo ka sameeyey dambiil doctoorka maanta hortiina dabiibkeenna ahaa qofka uu dakar gaadho kan laftiisu dillaacdo dalqadaa cunaha iyo midka dow ku taallo uma sii dihan weyda sunno diiniya weye da'yarta la gudaayo dul ahaan cudur oo dhan daweynaayo bukaanka baa dadaalkeena fareen iyo farsamadii lagu derisho lagu daabqasho nasabkood ku tufay un weeyaan dabata dalka qayb kuma leh baa jilba jir u dardaarmo nasabkood ku jilba jir u darma- u dardaarmo dariiq bay noqotay xumaantaa qof ka diira uu ka diigixanayo diigay may diiday maynu lahayna qiil baa loo diidayayay bulshadu daalansanaa oo dabeecad xunaa oo damiirkeedu yaraa si lamida dulmiga ay ka sheegteen beelahan la heybsooca xagga siyaasadda ayay dhinacyada fursadaha shaqada iyo waxbarashada uga liitaan mar kale waa kan guddoomiyaha beelaha la heybsooca ee dalka norway cabdiraxmaan colaad sandheere En, waa mahadsantahay sahra arrinta bulshada en, waxaan kasoo qaadanayaa hal arrin keliya waa halka arrin waxbarashada anu kama hadlo guur iyo kama hadlo halka arrin waxbarashada markii aan ka hadlo en, dhibaato weyn ayaanu ku qabnaa qabiil walba ama gobol walba wuxuu samaystay iskool u qaasa awood aan ku samaysana iyo tabar aan ku samaysana ma lihin dadka iyagana muwaafaqo ay ku wada samaystaan ma leh midaas waxaa soo dheer en, dowladdii kumaalgaarkay ahayd waxay soo saxiixeen turkiya ka soo saxiixeen scholarship in la siinayo ardayda soomaalida ah En, waxay direen arday ayay direen ay turkiya u direen En, dowladda kumeel gaarkeed madaxdii iyo wixii maamulayey iyo xildhibaanadii iyo kulli ma waxay garan waayeen hal wiil ama hal gabar oo beelaha lahayb sooca ah ayagoo ilaahay xaggooda xataa uga baqaya inay ku daraan waa laga soo gudbay dowladdan hadda federaalka ah ayaa haddana contractiga sidii usii waday maxay ahayd waxbarashada scholarshipkii intaasoo kun oo arday ayay direen tiradooda waanu haynaa En, bal ha la weydiiyo wasaaradda tacliinta hal ruux ee beelaha lahayb sooco inuu ku jiro ma waxaa loo waayay hal gabar ama hal wiil oo u qalma oo imtixaanka fadhiisan kara oo ku guulaysan kara imtixaankaas waxbarashada waxaa laga laha jeclaystay ayaan leeyahay deeqdii waxbarashada waana nabsi soo bixi doona nabsiga hadda dagaalada ku soo baxay oo kale ah kuwa ay direen ay xaqdarrada ku direen iyagoon waxba baran inay waddan kusoo laabanayaan ayaan hubaa waayo labadii xa- xalaash ku- xaaraanta ku heshiisa xalaasha ayay ku dagaalamaan waxaan ka codsanayaa dowladda federaalka ah dowlad goboleedyada madaxdooda kulli waxaan ka codsanayaa in ay dib u fiiriyaan ay dadkan dhinaca waxbarashada markay scholarship helaan ay calal ajal hal ama laba ay ku daraan iyagoo alla xaggiis ka baqaya haddaba xanuunka ay ku hayso dadka la heeb sooco dhibaatadan muggeedu waa mid intee la eg mar kale cusmaan ducaale haybsoocu wuxuu noqday dulmi aan inaba dembi looga boq looga boqo daarta aakhiro iyo ilaahay dartii midna aan looga baqaynin waaya culimo iyo caamo door nindoor iyo daciif intuba daliil daliil la-aanayay dowka dhigan maryan mursal ciise waa fanaanad si weyn looga yaqaano bulshada soomaaliyeed dhexdeeda iyada oo ku sugan magaalada london ee carriga ingiriiska waxa aan weydiiyey haddii ay jiraan wax cun ay kaga hortegayaan tacadiyada noocaana oo ay fanaaniintu wada qabteen fanaanad soomaaliyeed baan ahay macnaha ee dadkayga soomaaliyeed nooc kasta ay yihiin way i jecel yihiin qabiil laigu cunsuriyey qofkii malaha isqariya dee aniga naag madhibaanaan ahaan dhahaa waa laigu jecel yahay qabiilkayga magacayga anigu fanaanadu iigu qoran yahay soomaali oo dhan baana iigu jecel Malaha dadka la cunsuriyeeyey waxa weeyaan umalaynaya dadka isqariya oo qolooyinka kala sheegta waa tahay marka haddii aad tihiin laakiin fanki wax walboo dhibaato leh waad ka hadashaan ma jiraan hab aad arrintan tacadiga ee dhibaatada leh ee haddii bay jiraan dad fanaaniinta adiga aad ka mid tahay ah ama abwaano ah oo sameeyey ama sameynayaba kahortag arrintaana maya wallaahi ma jiraan baan u malaynayaa weli ma aanan arkin wax sameeyeyna aniga laftigaygu inaan lugta la galo oo qabiil hadda aniga oo qabiil ka weynaaday oo fanaanad soomaaliyeed ah inaan xataa anigu lugta la gala ma jecla qabiil hadeerta ama aan u hadlo ama aan u heeso laakiin haddii ay maxaa la yidhaahaa sida somaliland puntland soomaaliya sidaasoo kaleeto oo gobolada hadda la kala googoostay gobol hadday sidaasoo kaleeto iyagu ay leeyihiin ay jidho sida soomaalida inta ugu taga aan ugu heesaa inta ugu taga aan ugu soo heesi lahaa laakiin gobol ay leeyihiin malaha soomaalida kale ay la nool yihiin marka datis way aniguna soomaali oo dhan ah aniga aan u wada heesaa aan u sinahay qabiil iyo cunsuriyad oo aniga maxa aniga magacaygii baanba banaanka la taagnahay iyo qabiilkayga oo aan ku faraxsanahay marka maba arkinba wax soomaali oo dhan baan hooyo u ahay waad aragtay marka waxaad iiga warantaa bal caqabada arrintan ay leedahay maxaad iiga sheegi kartaa wallahi dee anigu ayaantii marmar baan dacayad iyo qosol dadka anigu uga qoslinayo aan sheeko sheegaa masaajidka cayaarta gadaay oo kale sheekadii aan keenay waa garta waxa waaye marka sheekooyinkaas oo kale macnaha waxaan ku gawaabinayaa gaalaa maanta la ogol yahay oo ay naag walba ku faanaysaa leeda gabadhaydii waxaa guursaday jamaican gabadhaydii waxaa guursaday nin maxaa la yidhaahaa sana nigerian gabadhaydii kan gabadhaydii ingiriis ma garatay raggii oo soomaalida ahaa oo ku diinta ah oo ku dhaqanka ahaana waa midgaan baa la leeyahay sheekadaasaan xoogaa ka xumaaday marka masaajid ayaa maxaa la yidhaahaa xataa inta uu odagii oo dhahaya gabadhaha layga guursado xataa shiinaha ahaado ayaa maxaa la yidhahaa wiil san dheer oo qurux badan oo soomaaliyeed oo four point five laakiin lagu sheegay ayaa intuu gacanta istaagay ayuu yidhi adeer anaa guursanaya waad la socotaa sheekada dee markaasuu dhugtay mise waa mid deriskooda oo point five ah markaas intuu ka jeestay waryaa gabadha ma maalaha ma hadashiin oo gabadha iga guursa markaas bu wuxuu yidhi adeer aniga miyaadan maqlayn anaa kula hadlay intuu dhugtuu yidhi masaajidka cayaarta ka daa marka waxyaabahaas badan oo aan arkay ay jiraan gabdho maxaa la yidhaahaa intay gaala guursata laleeyahay laakiin wuu u muslimay warbeena kuwa muslimka ama aragtiin oo walaalihiin oo idinku dhaqanka idinku diinta ah sheekadaas oo xooga aan ka xanaaqay way jidhay marka laakiin aniga waxa waaye wallahi uma arko ma aragtay qofku hadduuba qabiilkiisa uu barood ku yahay uu ku faraxsan yahay uu ku faanayo aniga ma qaba xataa in lagu caayi lahaa waayahay maryan mursal bal waxaad iiga warantaa sheekada masaajidka ciyaarta ka daa youtube-yada ayaa aada looga daawadaayo dadku way jecel yihiin aadaa loogu qoslaa marka mashaaciro keliya oo adiga aad samaysay mase waa sheeko dhab oo jirta maya wallahi saaciro aniga aan sameeyey weeye oo aan arkay de habeen walba aroos baan ka tumaa maxaa la yidhaha gabar qurux badan oo soomaaliyeed oo jamaican guursanayo gabar qurux badan oo soomaaliyeed oo nin afrikaana guursana marka calooshii ay hurtay marka wallahi bilahi talahi inkastoo ay jiraan tabasho fara badan oo ay qabaan dadkan oo iyagu qudhoodu kasoo kala jeeda beelo kala duwan degan meelo kala fog leh xirfado kala gaara ayaa haddana waxaa jira kuwo iyagu sheegay inay jiraan waxqabad ay la sameeyeen maamulada deegaanada ay joogaan oo qaarkood caawiyey guddoomiyaha magaalada hargeysa oo ay ku nool yihiin xaafadaheeda mid ka mida dadka la heeb sooco kaalinna ka geysta waxqabadka bulshada waxa ay mar kale sheegeen iskaashatada ra-iislayaasha hargeysa inay jiraan gacan weyn oo ay ka helaan maayarka magaaladaasi nimanka keliya ayaan bogaadinayno inuu wax naga qabtay amba waxa weeyaan uu saani noo socodsiiyey hawshayada waa maayarka caasimadda hargeysa taasoo aan ku maamuusasano bilo sharaf inaanu ku siino isagoo iskaashatada waxa weeyaan uula qabtay amba waxa weeyaan uu la garab taagay isagii qaybta fayadhowrka ee ee dowladda hoose ee hargeysay si fiican ayay ula shaqeeyaan iskaashatada wayna hagarkeeduna aad iyo aad bu waxa weeyaan ayuu u qurux badan yahay waxaana ka muuqda iskaashatada waxa weeyaan sifaalo aad iyo aad istaqbal waxa weeyaan u leh contribution baan ka ururinaa ilaa in tiimka ay jirta iskaashatada waxa aanu samaynay in ay waxa weeyaan sideetan raisle ay gaadhsiiso agabka gacanta taasi waxa weeyaan ayna heli jirin awal hore iyagu sidii loo horumarnaa waxa weeyaan qalabka gacanta oo imika matel waxa weeyaan hay-adaha oo kale ama samafalka oo kale waxa weeyaan dee qayb dhan oo waxaanu ka nahay anigu waxa weya sanitationka waxa weeyaan buufinaya ra-iislayaasha taas waxa weya ayna waxa weeyaan dawladdu waxa weya wax policy ayna ka lahaynba ra-iislayaashan badaqaadkii waxa weyan qaybta ay u kabcin lahayd hadda caafimaadkooda iyo waxa weeyaan iyo waxbarashadooda hadda qaybta waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada waanu la xiriirnay wasaaradda caafimaadka waanu la xiriirnay ilaa alaana waxa weeyaan wax jawaabo oo waanu ka haynaa aba ilaati waxa weeyaan ma jirto beelaha sida gaarka ah loo heebsooco waxaa qaarkood ay ka tabanayaan beelihii ay la noolaayeen ama ay ka dhasheen ee beri iyagu duway tacaddi ay aaminsan yihiin in boogtiisa badi ay dhayi karaan kuwii sababta u ahaa waxayna doonayaan intaasi dhiggeeda hadda ay sameeyaan hogaamiyaasha dhaqanka beelaha wax heebsooca ka noqosho xeerkii ay horay u gooyeen iyo garooshiyo ay ka bixiyaan waxaase xusid mudan dalalka qurbaha oo ay ku nool yihiin soomaali aad u tiro badan inay ka mid tahay meelaha da'yartu aysan badi wakhtigaan u eegin isdhexgalka bulshada iyo weliba cidda ay ka guursanayaan mid la quursado iyo mid wax quursado toonna waxaana taasi ay keentay xilliyada qaarkood in waalidiinta iyo dhallaanka halkan ku dhashay ama ku kora ee ku kala aragti duwanaadaan aas-aaska reerahooda marka ay yeelanayaan walow ay taasi jirtana haddana waxaa dhinaca kale jira dad aanan iyagu dan u gelin guurkooda ama cidda ay dhallaankooda guursadaan maadaama inta badan dhaqamadaasi looga soo tegay waddankii guursiga ajaanibta kala duwan ee aan asal ahaan aqoonta loo lahayn halka ay ka soo jeedaanna halkan lala haasaaweeyo ama gayaan laga doonto
aad iyo aad bay umahadsan tahay saare cabdi axmed oo barnaamijkaasi gaarkaa ku saabsan haybsooca inoo soo gudbisay halkaad ka dhegaysanayseena waa idaacadda v o a barnaamijkuna waa barnaamijkii waa go-aankaaga haatan ismaaciil xuseen farjaro stuudiya igu weheliya aan ka codsado wararkii caalamka kuwoodii ugu door karoonaa mid iyo laba ismaaciil mahadsanid maxamed dowladda indonesiya ayaa qabatay doon kale oo ay la socdeen muhaajiriin ka yimi dalka burma iyada oo saraakiisha dalalka koonfur bari eshiya ay wadaan halgan ay kula tacaalayaan kumanaan muslimiinta qowmiyadda rohingaha oo ay u muuqato in dadka sida sharci darrada wax u tahriibiya ay uga dhaqaaqayaan badaha xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa maanta oo salaaso ah waxa uu kulan la yeeshay madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin waa booqashadii ugu horreysay ee mudane kerry uu ku tago dalka ruushka tan iyo intii uu labada dal madmadowga soo kala dhex galay xidhiidhkooda ugu yaraan afar iyo labaatan qof ayaa ku dhintay dhulgariir xooggan oo mar kale ku dhuftay dalka nebaal maanta oo salaaso ah kaasoo gelgelay dalkaasi oo weli la tacaalaya burburkii ka dhashay dhulgariirkii hore ee laba toddobaad in ka yar ka hor ka dhacay maxamed
aad iyo aad baad santa ismaaciil oo nala socodsiinayey wararkaasi caalamka kuwoodii ugu door karoonaa waxaan filayaa dee barnaamij xiisalena qaybtii hore ayaynu kusoo hadal qaadno waxa aad weli maskaxdeeda ugu sii jirta masaajka ciyaarta iska daaya waan gartay maryam nusal baa si fiican u sharaxday
waayadan ba aad baa loogu dhegeystaa waxayna halhaas bayna noqoto dad badan inay maamaax xitaa imka isu bedesho dad badan baa erey bixinta aad u qaata markay wax garan waayaan oo yidhahdaan hebelow masaajka ciyaarta iska daa wallahi dee noloshii o dhan ba imika waxay noqotayba hebelow masaajka ciyaarta ka daa absolutely marka dadka dhinacii waxyaabaha loo yaqaano serious inay noqdaan oo kale waxyaabaha ay run ka noqdaan ayaa yaraatay marka marka macno badanna way dabcan wax badanna way tarjumaysaa oo muuqaalka ay say maryan uga sheekayso qofku markuu dhegaysto ereygaasi in badan kama go-ayo waa runtaa weeyaan waa sheekadu masaajka ciyaarka taa weya haatana dhinacii kaalmaha sugaantan ku noqonaynaa aan soo qabto heesay qaada fanaanada faaduma haryaan
uxiise heestaay qaado faadumo haryaan waxay gebageba u tahay barnaamijkii waa go-aankaaga oo ay caawa idinla socodsiinayeen maxamed cabdi sandheere iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar tan iyo intiin idaacadda subaxnimo ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.